wafdi uu hogaaminayo madaxweyne cali guudlaawe xuseen ayaa booqasho ku tegay degmada galjir ee gobolka hiiraan kadib markii xalay golaha wasiirada ay meel mariyeen degmoonimada galjir xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya wasiiro ka tirsan hirshabeelle xubno ka socday baarlamaanka hirshabeelle maamulka gobolka hiiraan iyo xubno kale ayaa qeyb ka ahaa wafdiga madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in maanta wixii ka dambeeya galjir ay heli doonto xuquuqda degmooyinka hirshabeelle hambali ayaan leeyahay degmada cusub reer girijir himilooyin badanood ku fikirayseen midda ugu muhiimsaneed ayaad xaqiijiseen hal sana iyo bar ka horan had intii ugu imiday codsigiinuna wuxuu ahaay inaad degmo heshiin maanta degmaad haysatiin waa idinkaga mahad celinayaa idinkana isku duubnidiinni iyo dadaalkiinni iyo dowlad jacaylkiinni intaba waa idinkaga mahad celinayaa soomaalida waxay jiraa geel in la tacbo waa dhib yarta laakiin in la dhaqaa dhib leh ergeydii idinkana horumaraa laydinka rabaa sida matabaan aan ku soo aragnay a idinkana laydinka rabaa inaad horumarku uga shaqaysiin haddii ilay raalli ka noqdo waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo ummadda ku nool degmada gerijir waxaan leeyahay waa nasiibsateen hadafkiinni aad xaqiijiseen hambaliyo ayaan leeyahay dowladda hirshabeellena abaalka ay idin hayso waxay tahay soo dhoweyntii dowladnimada sidaad u garab taagantihiin intaas ayay ka mahad celinaysaa waxaad la mid tihiin degmooyinka ka jira dowladda hirshabeelle xuquuqda ay leeyihiin ayaad idinkuna leedihiin isku duubnidiinna iyo dadaalkiinana aada wadiin laga qayb qaato dowladiska laga qayb qaato dibuxuraynta laga qayb qaato horumarka guud ee dalka degmadanna waxaan ku ognahay horumar bashbash iyo barwaaqo insha allah marar badanna waydinku soo nanaqa doonaa haddii ilay raalli ka noqdo aada iyo aadaad u mahadsantihiin maanta ujeedkeynu wuxuu ahaa inaan idin dhahno hambalyo ballanqaadkiina waa fulay aan hore idinkaga ballan qaadnay ee degmada gacantiina ay ku jirtaa degmonimada loo aqoonsaday degmada galjir ee gobolka hiiraan ayaa ansax noqon doonto marka uu meel mariyo baarlamaanka maamulka hirshabeelle islamarkaana uu saxiixo madaxweynaha hirshabeelle